xasan yuusuf absuge oo ah wariye ka tirsan wariyaasha muqdisho ka howlgeli jira ayaa maanta tuugasho lagu dilay dilkan wariyaha ayaa waxa ay ka dhigaysaa tii afraad tirada wariye ee lagu dilay muqdisho wax ka yar afar iyo labaatan saacadood qaraxyo shalay ka dhacay maqaayad ku taalla muqdisho ayaa waxaa lagu dilay saddex wariye oo kala ahaa liibaan cali nuur cabdisataar daahir sabriye iyo cabdiraxmaan yaasiin dhanka kalena dowladda soomaaliya ayaa waxay sheegtay in qaraxyadii shalay ay tirada dadka ku dhintay haatan ay gaarayso toddoba iyo labaatan qof halka afartan kalena ay ku dhaawacmeen wariyaheenna v o a zeynab abuukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay muqdisho kooxo hubaysan ayaa duhurnimadii maanta ku dilay agagaarka isgooska baar ayaan degmada yaaqshidha ee magaalada muqdisho madaxii barnaamijyada idaacadda maxalliga ah ee reediyo maanta xasan yuusuf absuge kadib markii uu ka soo baxay idaacadda isaga oo ku sii jeeda gurigiisa sida uu v o a u sheegay maxamed xasan nathonal oo ay wada shaqayn jireen magacaygu waa maxamed xasan nathonal idaacadda maanta ah ee aan ka shaqeeya hadda daqiiqada ka hor waxna soo gaaray inuu geeriyooday allah u naxariistay xasan yusuf absuge madaxii barnaamijyada idaacadda maanta ee magaalada muqdisho waxaa lagu dilay agagaarka idaacadda gaar ahaan isgooska baar ayaan degmada yaakshiid waana koox hubaysan ayaa toogteen ayaa layidhi xasan absuge meeshan uu ku roobaxay waanu dhintay allah u naxariisto dilka wariyahan ayaa noqonaya wariyihii afraad oo muddo afar iyo labaatan sac gudahood lagu dila magaalada muqdisho iyadoo xalay maqrabkii weerar isqarxina lagu dilay saddex wariye halka afar kalena lagu dhaawacay waxaa sidoo kale qaraxan ku geeriyooday dad isugu jiray shacab ciidamada ammaanka mas-uuliyiin xilal soo qabtay iyo shaqaale ka shaqaynayay maqaayadda uu weerarka ka dhacay wariyaasha dhaawaca ee aan ku booqday isbitaalka daarushifa waxaa ka mid ah cabdulaahi maxamed suldaan oo ka howlgala idaacadda kulmiye oo ku taala isla xarunta hooyooyinka goobta ee wax ka dhaceen wuxuuna iga waramay wixii dhacay waxa uu arkayay idhibka isaga soo gaaray wallaahi seynab aadaa u fiican hadda wax dhibaataa ma qabo marka laga tago lugta midigoo hadda jab iga soo gaaray oo firir iga dhacay oo lugta midigaan ka jabay hadda waxaan lugtaas midig ka ahayn waa ka fiicnaa alxamd shukri dhacdadii dhacday marka loo eego iyo waxa i gaaray wax isku dhow maaha aad ilahay wax lagu shukriyo wey ilahay mahadii wey hadda intaan waa inaan ku sabarsanaa alxamdulilah intay dhimatana allah u naxariisto runtii meesha toban daqiiqa maanan joogin aniga markii wax ay dhacayeen markii baan idaacadda ka soo baxay warbixin baa diyaaris iga rabtay laakiin waxaan go'aansaday marka hore inaan shaah cabo kadib aan kor ugu laabto xaruntayda laakiin shaaxiba intaan wacinba dhibaatadan ayaa dhacday marka adigu mishinka w mishin si aada looga soo shaqeeyey waxaan sameeyey markaan kursigayga soo dhigto asxaabta hadda qaarkood ee geeriyooto aan la soo fariistay ayaa meesha ilinka laga soo galo baabuurta lagu baakimo waxaan arkay liban calor allahu naxariisto gaarigiisa baakimanaya islamarkaana nin shaar cad watay uu xabad kusoo riday marka waxaa maskaxda iiga brograamsaneed qaraxii maalintii hoteelka madaxweynaha lagu soo qaaday oo inta la xabadiyey kadib la isqarxiyey anu marka waxaan lahaa ninkan intuu bal xabadaha rida kadib ama isqarxiyaa orod baan maaga marka maqaayadda markaan gudaha usii galaba waxaa iga horyimid qaraxi koowaad oo hoyaciisiya gadaal iisoo tuuray kadib lugtaanaan ka jabay waa ka ciwaaya marka aniga dadkii kalea gadaal u cararay maqaayadda qaybta gadaal haddana nin kalaa ku diyaarsanaa qarax kalaa ka dhacay dadkii kalena way soo carareen bannaankaay u soo carareen maqaayadda qayb kaloo dhismo ah oo guri hooyinka hoolkay galeen hoolkii wuu ka dabagalay haddana midkii saddexaad meeshuu ku qarxay runtii marka hadda alxamdu shukri intii dhimatana way gaashaanla sare cumar maxamed xasan cumar yare oo ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda ee ku dhaawacmay weerarka ayaa ii sheegay in saddex ka tirsan ciidamadii wehliyey ay goobta ku dhinteen isaguna uu dhaawac ka soo gaaray dhammaantoodna ay ku waxyeeloobeen qarxii koowaad markii uu dhacay gaashaanla sare cumar maxamed xasan cumar yare waxaa joogay gurigmaqaayadda guriga hooyooyinka aniga iyo rag kale oo saraakiila annagoo istaagno markaa rabin inaan baxno oo tagno ayaa waxaan la kulannay hal mar qaac iyo holac holacii qaraxi markaan la kulannay infact annaga kontaroolku aa naga lumay sababtoo wax aan filanayna ma ahayn saddexda nin oo kaleoo ila jirtay waa dhinteen anigana lugtaas midigtaa oo ayaa jabtay meeshana waxaa joogay maaragtay dad fara badan oo adiga aan oran karo boqol iyo konton boqol qiyaasta aad u fara badan wasiirka caafimaadka dowladii kumeel gaarka ahayd ee soomaaliya cabdicasiis sheekh yuusuf ayaa v o a u sheegay in toddobaiy labaatan ruux inta laog yahay ay qaraxa ku geeriyoodeen afartan kalena uu dhaawac soo gaaray islamarkaana dadka aan gudaha dalka wax looga qaban karin baaq ugu jeediyey wadamada turkiga iyo jabuuti waxaan aad iyo aada uga xunnahay waxa ku dhacay shacbiga soomaaliyeed iyo dadkaas jid iyo jahdiidkaahi waxa ay la damacsan yihiin waxaanse rajaynayaa ilaahay ka rajaynayaa in ayaga laga guulaysto ummadduna ay midow iyo dadaal iyo ayagoo ka soo horjeesta falalka xun oo ay samaynahayaan in ay ummadduna ku baraarugaan sidaas oo ay ku tagaan olmost waxaan ognahay labaatan iyo toddoba qof oo ay ka mid yihiin dad qaali ah sida wariyayaalkii iyo dad kaleeto oo musharafa oo soomaali ah inay ka mid yihiin dadkaa dhintay ilaahay waxaan uga baryanaynaa ilaahay raxmaddiisa inuu ku daboolo annagana kabacdigoodaan ilaahayna habaajin aad iyo aad bay u fara badan yihiin sida aan la socdo waa in aad uga badan xataa afartan laakiin dhaawac fudud iyo dhaawac culus isugu jira isbitaalada madiina banaadir iyo daarushifa ayaa la dhigay dhaawacyada dadkii ku waxyeeloobay qaraxa oo ay ku jiraan wariyaasha agaasimaha isbitaalka madiina dhaktar maxamed yuusuf ayaa sharaxaya tirada guud dhaawacyada soo gaara isbitaalka ee inta ugu geeriyootay dhaawac ahaan qiyaas ahaan waxaan ku xisaabayaa in isbitaalka la keenay adiga saddex iyo toban oo jiif ah tiro oo dhimasho ah oo la keenay isbitaalka oo afar aheyd iyo laba ku darsoontay oo isbitaalka xaggiisa markay yimaadeen kabacdi dhintay adiga haddii la isku daro lixay gaarayaan meedadka oo oo isbitaalka kuwa afarna loo keenay iyo laba oo kadib markii la keenay dhinteen marka kuwii kale qaliimo iyo qaliimo aad u dhib badan oo xaloo dhan aan ka shaqaynaynay oo hadda alxamdulilah waa fiican yihiin kuwaasi
dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca waxaa ku jira dad rayid ah sida ninkan oo isla maqaayadda village gudaheeda ku dhaawacmay cabdicasiis khaliif xasan ilbaabka hore waxaan taagnahay iisheeg meesha village kabujiinaan dalbaday kadibna waxaa dhacay qarax bowdada waa jabantahay completely waa jabantahay walaahi hadda alxamdulilah anaaba ugu roonba dadka oo maaragtay inta dhaawacanta maaragtay anaaba ugu roon qaarna waaba dhinteen dhammaan dadka ku geeriyooday qaraxa oo ay ku jiraan wariyaal u kala shaqaynayay idaacadaha reediyo muqdisho iyo reediyo xamar ayaa maanta lagu aasay muqdisho iyadoo bahda saxaafaduna ay maanta u ahayd maalin ka mid ah maalmaha murugada oo saaxiibo qaali ah ay weerarkan ku waayeen kuwaasoo si wada jiro u cambaareeyey waxaana maanta hawada laga saaray idaacadaha reediyo muqdisho reediyo maanta iyo xamar kuwaas oo baroordiiq iyo aayadaha qur-aanka kariimka ka baxaya saynab abuukar v o a muqdisho